xirlalyaha guud ee puntland axmed taaraan oo saxaafadda la hadlaya ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho afar xubnood taasoo ka timid maxkamadda sare ee puntland shalay oo ahayd lix iyo tobankii bisha waxaa xafiiska xilaalyaha guud soo gaaray taar ka warramaya dhacdadii habeen hore ka dhacday aagga airboorka airboorka garowe waxaa burcad hubaysani kusoo qaadan weerar ciidan maraayay oo siday sanaadiiqda iyo codbixiyaasha ee gobollada bari iyo sanaag iyo gordafuu karkaar highland intaa u siday waxay halkaa waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliiska ahaa dhaawac iyo dhimasho laba nin baa dhintay qayb waa dhaawac waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen ilmo yar waa la sheegaya oo baadiyaha ku dhintay ay xabada ku rideen marka waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen afar nin oo ay hogaamiyaal u ahaayeen afartaa nin waxay usoo codsadeen shalay xafiiska xeerkood kasoo codsadeen sida nidaamkeena qaanuunigaah uu yahay qaybta ciqaabta waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho xafiiska xeeraalyaha guud wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in adeesaasaas la soo qabto sharcigana la hor keeno laguna keeno dembiyada ay galeen waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dembiyada ay galeen dhammaantood lixda qodob ee lagu soo eedeeyey waa lix qof qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen dembiga ay galeen saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedeysanaye ee kale ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedeysanaha koowaad xasan shiraac cabdi abgaal eedeysanaha labaad maxamuud warsame faarax shiddo eedeysanaha saddexaad maxamed jaamac faarax laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale waxaa dib u shaqo bilaabay garoonka diyaaradaha magaalada garowe ee janaal maxamed abshir oo shalay xayirnaa kadib shaqaaqooyin habeen hore ka dhacay aagga garoonka ayaa maanta shaqaynaya waxaana kasoo degay garoonka diyaaradaha diyaarado ka kala yimid meelo kala duwan waaranka soo qabasho ee xubnahan ayaa imaanaya xilli ay socdeen waanwaan lagu kala qaadayay ciidamo kala fadhiyo duleedka magaalada kuwaasoo ay wadeen waxgaradka iyo ganacsatada waxaana dad badan ay walaac ka muujinayaan in warqadda soo qabasho ay dhaawacdo waanwaanta socotay nuux muuse birjeeb v o a garowe